aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya nuur xasan xuseen nuur cabdi ayaa shalay ku geeriyooday magaalada london halkaas oo uu ku xanuunsanaa toddobaadyadii dhowaa nuur cabdi ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya isaga iyo wiil uu dhalay waxaa da'diisu ay ahayd saddex iyo siddeetan sano allah u naxariistee nuur cabdi ayaa soomaaliya ra-iisul wasaare ka ahaa xilli adag muddadaasi dadkii la soo shaqeeyey waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore axmed cabdisalaam xaaji aadan zaynab abuukar ayaa waxa ay ku wareysatay magaalada muqdisho bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore waxaan rabaa in aan fursadan uga faa'iidaysto oo aan u maaragta adsiyeeyo qoyskii eheladii qaraabadii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed geerida naxdinta le ee ra-iisul wasaare nuur xasan xuseen nuur cabde ilaahay naxariis isaga hasiiyo jannadiina ka waraabiyo annagoo dhan iyo gaar ahaan reerkiisana samar iyo iimaan ayaan ufajeynaya inay maarata aan wada ilaahay naga wada siiyo ra-isul wasaare nuur xasan xuseen nuur cabde wuxuu ahaa shaksi maaragtay maamul yaqaan nin aada maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii ka sokow aqoontiisa maamulka khibradda aada u dheer soomaalida ku lahaa wuxuu ahaa nin aada uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka soomaalida aada u kala yaqaanay waxyaalihii uu muddadii aan wada shaqaynaynay runtii aan aada ugu xasuustana waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go-an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo helo waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii jabuuti xukuumaddii nuur cadde waxay ku soo beegantay iyadoo dalka ay joogaan ciidamo etoobiyaan ah oo aada looga cabanayay maxaa ka mid ahaa dadaaladii uu nuur cadde adeegsaday ee uu ciidamadaasi dalka uga saaray waa mahadsantahay jenab runtii arrinta ugu muhiimsan markii aan nimid muqdisho aada kula shaqaynaya nurcaddi hogaaminayay waxa ugu horeeya ka shaqayna waxay ahayd in bulshadii aan u nimid gaar ahaan gobolka banaadir ganacsatada ugu horeyso odayaasha dhaqanku ku jiraan hay-adihii civil society-ga ay ku jiraan gabdhuhu ku jiraan horta inaan xog wareysi la fadhiisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa iyaga aan tala weydiino iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqayn kaligan kama shaqayn karno arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xeryihii ku celino ciidamadii qolyihii etoobiyaanka laftigooda aan nidhaahno kabaxa bakaaraha aanu xeryahooda dib ugu celino islamarkaasna aan bakaaraha ganacsa kala shaqayno in ay sameeyaan ciidan yaroo waardiye ah sababta waxaad ogaanaysaa ciidan laba boqol oo qof ah oo dhalinyara oo iyagu keeneen ganacsatada ayaa amniga bakaaro oo markaas yani aan u qiyaasnay ilaa sarbuunka ilaa iskool maxamud xarbi ayaan laba boqol waa garan kartaa marka ciidankaas inaysan xoog wax ku xalinayna ay ku xalinayeen awoodii dadkii deegaanka jooga gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay marka heshiis siyaasadeed heshiis amniya ka gaartay bakaaraha waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arrintaas in aanu intii siyaasadda aan isku haynay gaar ahaan maxaakimta islaamka isagii dabirsanaa isagii beel ahaan dowladda ula dagaalsanaa qolyihii maaragtay diasporada banaanka socotay qolyihii aad maran jiray cid walba oo khilaaf nagala dhexeeya aan idhaahno gogol nabadeed ayaa waxaan dhigaynaa jabuuti cid walba halkaa imo wixii khilaaf siyaasadeeda halkaasaan ku xalinaynaa laakiin yaanan ku hor dagaalamin oo aanan isku dhex qabsan bulshadii tabaalayseed oo dhibaatada badan ku dhex jirtay marka halkaas waxaa dhashay in dadkii dib u soo kaco ilaa waxaan gaadsiinay in runtii dadaal uu nurcaddi hogaaminayo inaan ku gaarto in gobolka banaadir maamul loo dhiso maamul ay dadku leeyihiin oo gole degaan loo dhiso markii ugu horreysay oo bulshadoo dhan ay ka kooban tahay ummadda soomaaliyeed ee caasimadda soomaaliyeed maadaama ay tahayna dhammaan soomaalidu ay ku leeyihiin tiro arrintaas waxay ahayd waxyaabihii la yaabka lahaa ee laga gaaray olacadii yani si loo qabsanayo waxaad si kooban noogu sharaxdaa doorkii xukuumaddii nuur cadde ay ku lahayd midayntii garabkii casmara ee uu hogaaminayay sheekh shariif iyo xildhibaanadii dowladdii cabdulaahi yuusuf waxaa muhiim ahaa heshiidka horta aan ku galnay ee jabuuti markii aanu arrimaha muqdisho sidaa u xalinay ilaa consulka aan ka sameynay arrimihii jabuuti aan ku xalinay waxaa muhiim ahayd inaan nidhaahno maxaa maxaa dhibaato ee dhibaato waxaa koo ahayd ciidamada ajnabiga oo ciidamada gaar ahaan ethoobiyaanka oo joogay inaanu halkaa horta ciidankii yani ku heshiinay in la saaro oo ciidankii ka bixino dalka inaanu yani isu keenno labadii dhinac oo aanu compromise political sameyn waxaan u ogolaanay qolihii maxkamadaha ama asmaraha joogaan ama gudaha dalkaa ka yimaadaan in xildhibaanadii dowladda oo maaragtay laba boqol iyo kontonka ku dhawa intoo kale inaan siino iyaga si unity government loo dhiso marka ciidan marka baarlamaanka ugu badnaa ayaan dhisnay laakiin ujeedadu waxay ahayd in processka systemka dib waa loo celin karaa laakiin horta unity la sameeyo halkaas waxaa ka yimid in la mideeyo siyaasadii oo siyaasad wadaaga la dhiso oo halkaa lagu doorto dowlad cusub oo dowlad wadaaga la sameeyo allah naxariiste prime minister nur cadde arrintaas wuxuu gacan ka geystay inuu isagu ka tanasulo kursigii ra-isul waaraha uu fadhiyey uu uga tanasulo nabadda inay timaado oo runtii waxyaalaha aadba loogu xusi karaa sababtoo ah hadduusan nur cadde tanasulkaa samayn lahayn unity government lamana dhiseen heshiiskana lama gaareenba ugu dambayntii maxaa lagu xusuusan doonaa allaha u naxariistee nuur cadde maadaama aad la soo shaqaysay nuur cadde aniga waxaan aad u xasuustaa oo runtii mar walba igu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada yani sistamyadii naga dambeeyey iyo dowladaha iyo khilaaf wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go-an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo iyo dagaal iyo qoryo marnaba kuma shaqey wuxuu ka shaqayn jiray in tanasul wax lagu xaliyo yani horta tanasulku inuusan ceeb ahayn ee xal lagu keeni karo horta nurcadda ayaan ka baran kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya axmed cabdisalaam xaaji aadan oo u waramayey zaynab abuukar maxamed